magaalada garowe ee puntland yaa weliba lakada afuray shirweyniga toddobaad ee reedanfiriya ku walbarashada dowlad goboleedka puntland kaasoo ay qaban qaabaday wasaaradda walbarashada taalinta sare ee dowlad goboleedka puntland shirweynaha iyo weliba furitaanya ay ku qeybgalay madaxda wasaaradda walbarashada madaxda eedda keer ee soomaaliya aqoon-yahana bahda walbarashada caafimaadka iyo qeybaha shalduun ee bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada iyo taalinta sare ee dowlad goboleedka puntland maxamed nuud cali juba yaa faahfaahay muhiimadda guud shirweynaga toddobaad ee reedanfiriyaku walbarashada puntland iyo qorshahooleedkii wasaaradda waxbarashada ee shanta sano in dib loo fiiriyo wixii laga qabtay wixii guulo laga gaaray wixii horumar laga sameeyey wixii caqabadaha lagala kulmay dhammaan waxyaalihii ee wasaaraddu ay gaadhay labadaa sano ee waxqabad ah in dib loo eego halkan insha allahu tacaala labadan bere ayaa lagu barisgareyn doonaa oo laga dhiskaash gareyn doonaa hadduu alla idmo waxaa kaloo la qiimeynahayaa wixii caqabadaha ahaa ama lala kulmay ee dhinaca waxbarashada ah iyo sidii loo horumarin lahaa dabcan waxyaalaha ugu muhiimsan loona baahan yahay dhammaan in laga qayb qaato waxa weeye horumarinta waxbarashada iyo joogteynteeda sidii loo gaari lahaa meesha la rabay in la hiigsado waxaa jiro shan sano oo qorshahooleed ah ee wasaaraddu ay diyaarisay kuna eg laba kun toddobiyo labaatan haddana aan soo dhaafnay laba kun iyo saddex labaatan laba kun iyo afar labaatan wixii laga qabtay iyada laftigeeda waxaa la fiirinayaa gulihii laga gaaray iyo horumarkii laga sameeyey dabcan waxaa dib loo eegayaa tala soo jeedintii jeriskan amase shirweynahan shirweynihii ka horreeyey waxyaalihii lagu soo qaatay iyada laftigeeda wixii ka soo baxay iyo wixii laga qabtay iyadana waxaan laga fiirinayaa wixii laga gaaray oo horumar laga sameeyey dhammaan waxyaalahaasoo dhan waa waxyaalaha aan rabno in insha allahu tacaalaa labadaa beri taargetka la saaro oo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ilyaas cusmaan lugator oo furay shirweynaha toddobaad ee reedanfiriyaha kuwalbarashada puntland yaa xusay muhiimadii latay joogitaynta reedanfiriyaha kuwalbarashadii horumarintii silantay ayay aqoontay jiilka walbaradow hadda waxaanu insha allahu tacaala wasaaradda kala shaqayn doonaa siyaasadihii iyo xeerarkii wasaaradda in loo soo gudbiyo golaha wasiirada usoo gudbin doonaa dabeedna loo soo gudbiyaan si aan waxa laga shaqaynayo oo dhan wax xeerar iyo shuruuc rasmiya oo baarlamaanka mara ay ugu salaysnaadaan kaas waa qodob qodobka labaad hadda waxaa socda dhismihii sharcigii waxaa gabagaba ah baan jeclahay sharcigii higher education commissionka oo hadda ayaa halkan laga sheegay guddiga tacliinta sare isaguna dhismihiisu waa soo dhow yahay garab iyo gaashaan baan uganahay ilaah idankii waa markaynana soo gaaraan waa hawlaha priority-ga koobaad leh oo aanu garabka ku siinayno waxaa kale oo xusid mudan in aanu u qareenay hadda sanadka halkan waxaan ku qabanay xilligii miisaaniyadda aanu ansixinaynay hoolka waxaan ku qabanay shirweyne aanu bulshada rayidka ah oo dhan kaga soo qaybgelinay dooda miisaaniyadda waxyaalahaan ugu qareenay waxaa ka mid a bulshadii hadda ay ka sheekaysay maryan oo tabarta daran ee waxbarta qaybo ka mid a miisaaniyadda waxbaan ugu darnay hor leh horeyna waa ugu darnay oo mar horena baarlamaanku waa u qareemay haddana waa u qareenay waxaa ka mid a iskoolka autismka dadka nugulka ah oo aadka u tabarta daran waxaa ka mid a insha allahu tacaala oo qorshihiisu isagana socdaa hadda qolada disableka ama la yidhaahdo naafada iyo agoomaha labadaba in insha allahu tacaala miisaaniyadda soo socota wax loogu daro oo iyagana qorshahooda aan hadda dhammaynay waxaasoo dhan waxaan xoojinaynaa wixii miisaaniyadda ku biiri lahaa dhanka waxbarashada in waxbarashada miisaaniyaddeeda la kordhiyo si loo tayeeyo dadka aadka u tabarta daran oo nugulkaana ay helaan waxbarashadii oo access u helaan